سيدنا ومولانا محمد نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قوله وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب bal qowlkii uu yidhi markaa saaxib almatni akhbaarta falkhabaru khabarku maa wixii weeyaa ma yadkuluhu uu gelayo asidqu runi ay gelaysiiyo walkadibu taa macnaheeda alakhbaaru jamcu khabarin horta akhbaar waa khabar jamaci wahuwa khabarkuna maa waa warkii ama khabarkii iyo kalaamkii yadkuluhu uu gelayo asidqu walkadibuna ay yaxtamilu ixtimaalaya asidqa run ixtimaali iyo walkadiba been oo ujeedadu runna noqon kara beenna noqon kara maha xaalo keliya inay labadiiba ay wada gelayaan ee tanna waa ka suurtogelaysaa khabarkii marka la sheego inuu dee waaqicii intuu waafaqo uu run noqdo inaanu waaqiciba waafaqsanayn oo uu been yahayna waa waxay ka suurtogelayso kaas baa khabar la yidhaah id yakhruj marka laakiin uurida waxa lagu soo arooriyey calaa hada tacriifi tacriifkan ee sheekhu inoogu tacriifiyey qolooyin kalena khabarka ku tacriifiyeen waxaa lagu soo arooriyey aroorinta waxay u wadaan waa iiraadka iyo meelahan waa ictiraad iyo bushin iyadoo la busheeyo la leeyahay xaddii dee wax laga sheegayo xaddan maaha la odhanayo uurida waxaa lagu soo arooriyey calaa hada tacriifi anna min alakhbaari khabarada waxaa ka mid ah maa laa yadkhuluhu lkadibu waxaanay beeni gelin oo beenba aanay ka dhacahayn oon beenba markaa ixtimaalahayn wa minha wa minhaa akhbaarta waxaa kaloo ka mid ah maa khabar laa yadkuluhu aanu gelahayn asidqu run oo run aan ixtimaalahayn dee hadalkiina waa kanoo khabarkii waxay uu ku tacriifiyey wixii sidqina gelayo kadibna gelaya adigu sidqina ixtimaali ee ay runi ka suroobayso inuu run noqdo inuu been noqdana ay suurto gelayso waxaanan helaynaa akhbaar aan dee iyada run mooye wax kale aan ahayn buun noqon ahayn oon ixtimaal kala jirin iyo akhbaar beenuuna in iyadu run ixtimaal ahayn marka in tacriifkii kol haddii dee khabarkii aan helayno oon sidqi mooye wax kale ixtimaalayn khabar kaloo kadib mooye wax kale aan ixtimaal ahayn khabarkiina lagu tacriifay maa yadkhuluhu sidqu walkadib wuxuu noqonayaa tacriif markaa naaqisa ictiraadka iyo bushintu taa weeye faidaa ziida haddii la siyaadiyo cala tacriifi tacriifkan lagu siyaadiyo kelimatu lidaatihi kelimadaas oo intan la yidhaaho falkhabaru ama alkhabaru maa yadkhuluhu sidqu walkadibu lidaatihi intaa lagu kordhiyo daatadiis marka aynaan egin ciddii khabarkan uu ka soo fulay ama ku hadashay ama kuba warantay aynaan eegin ee khabarka uun aan eegno waa ka sidqina uu ixtimaali kadibna ixtimaali marka aynaan arin kaleo khaarijiya oo ama sidqi uun mooye dee sidqi uun keenaya oo waxa weeyaan ixtimaalkii kale meesha ka saari ama kadib uun ixtimaalkii meesha uu dee khaalis noqonayo ixtimaalkii sidqigu meesha ka bixiyo waa arin khaarijiya taasi marka aan jaanibkaa la eegina khabarka khabarnimo uun loo eego waa kaa ixtimaalaya haddii intaa lagu kordhiyo zaala hada aliiraadu iiraadkan ama ictiraadkan iyo bushintan la leeyahay tacriifkani tacriif lan maaha ayaa meesha ka baxaya seebuu uga baxaya id cila idani waa litacliil meelahan yakhruju waxa baxaya bihada lqaydi qaydkan lidaati aan nidhe waxa ku baxaya alkhabaru khabarkii alladii khabarkaasoo laa yaxtamilu sidqa sidqi aan ixtimaalahayn aw laa yaxtamilu amase aan ixtimaalayn alkadiba laakiin waa jaanibkee ma lidaatiiba maye waa bictibaari lmukhbiri bihi kii isaga ku warramay ee warkani ka soo fulay marka la fiiriyo aan sidqi mooye wax kale ixtimaalayn ama kadib mooye wax kale aan ixtimaalayn ayaa cibaaradan lidaatihi ku baxayaan oo de maaha lidaati alkhabar waxa tan keenay ee labadii ixtimaal mid uun soo reeba kii kale meesha ka saaray ee waa biictibaari lmukhbiri bihi oo waa amar khaarijiya weye waa wax khabarnimadan ama cibaarada ka baxsan falawalu markaa ka aan sidqi mooye aan sidqi aan ixtimaalahayni ka khabari muddaci risaalati risaalada ama nubuwo kii sheeganayay khabarkii weeye bacda rasuulillaahi sala allahu calay bacda rasuuli sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay dabadii oo sidee musaylimo iyo cansi iyo sajaac iyo dadkii la midka ahaa ee rasuulkii ilaahay dabadii nebinimo sheegtay warkoodan iyo sheegashadan ay nebinimo sheeganayaanay leeyihiin waxii baa nagu soo degayo waxyaalahaasoo dhami kadib maxdiya unbay ahayd ee ina sidqi may ixtimaalayn haddaba markaa taas ugamay iman xagga marka la eego khabarnimada kamay iman ee waa amar daari ah ama khaarijiyo ah kan mukhbirka ee sheeganaya ku warramaya markan jaanibkii eegno ayay ka timi inuu kadib mooye wax kale aanu ixtimaalin ee ma ahayn khabarnimada cibaarada nidaati baa markaa umuuraha ictiraadka meesha ka saarsaartay oo siaasay uga saaraysaa waayo wathaani ka labaadna ka labaaduu sheegayaana waa aladii laa yaxtamilu lkadiba waa ka aan beenba ka dhaca aan iska suurtagal ahayn oon been ixtimaalahayn ka khabarillaahi tacaala ilaahay khabarkiisiiba weeye iyo wa khabari rasuulihi rasuulkii ilaahay khabarkii sala allahu calayhi wasalam athaabiti canhu dee akhbaar badan oo rasuulka ilaahay loo tiiriyey oon asal lahayn baa jirta markaa taasi wax ka sugan maahee waa khabarkii rasuulka ilaahay ka sugnaaday isaguna waa waxyi uunoo sidqi mooye wax kale ma ixtimaalo kaasna waa kii aan sidqi mooye wax kale ixtimaalahayn marka bal waxa weeye haddaba wuxuu leeyahay cibaaradii lidaatiita inoo faa'iidaynaysaa waa markaynu khabarkii uun eegno aynaan eegin ciddii kuba warrantay ama uu kaba soo fulay oo arrin khaariji oo cibaarada khabarka ka baxsana aynaan taa eegin ee khabarkii khabarnimo loo eego lid ayuu yahay kaa sidqiya kadibba ixtimaalaya kaasba khabar markaa la ydhaa faida qaala insaanu waa khabarka misaalkiisii iyo ixtimaaladiisii hadduu shaksi yidhaaho oo isagoo adiga kula hadlaya qadima waxa yimi akhuuka walaalkaabaa yimi fahaadaa khabarun kaasi waa khabar yaxtamilu wuu ixtimaalayaa sidqa sidqiguna wuxuu noqonayaa halkan waa mudaabaqatu lkhabari lilwaaqici khabarkii warkan uu sheegay inuu sii dhacday jirtay waafaqsanyo markaa imaatinkii jiro filwujuud uu jiro yadaa markaa khabar weeyo sidqi waa ixtimaalayaa oo inuu dee run yahay oo walaalkaa yimi meeshii waa ixtimaali walkadiba beenna waa ixtimaalaya lidaati alkhabari markaynaan eegin cidda kuu sheegtaye aan eegayno uun cibaaradan iyo khabarka daatadiisuuna aan eegayno marka fain daabaqa hadduu markaa waafaqo khabarkii ama qowlkan qadima aquuke khabarkaa alwaaqica sii jirtay ee dhacday u waafaqo fahuwa sidqun markaa run weeye wain khaalafa hadduu waaqici khilaafana oo dee imaatinba aanu jirin suuradan aan haynana fahuwa kadibun been buu noqonaya haddaba wadaalika ixtimaalkaas isaga celi ixtimaalka uu khabarku sidqi iyo kadib bay ixtimaalayaa ima cala sawaa'i sinaan korkeed inay tahay oo ujeeddadu ixtimaalkiisan uu kadib ixtimaali iyo ixtimaalkiisan sidqi uu ixtimaali inay siman yihiin oo labadiiba dee mid iminka inoo raajaxsani aanay jirin ee kana waa suurtagal kana waa suurtagal welibana waa wax simanba oo wax bal markaa ma kala raajaxsana goormay taas noqon waa in kaana alqaa'ilu kii hadalkan ku qowlay hadduu yahay majhuula alxaali xaaladiisaba mid laga jaahiliyo war ruuxaynaan oqon xaaladiisii cadaaladiisii iyo fisqiga waxyaalaha ma garanayno marka hadalkan dee runna waa suurtagal inuu noqdo warka uu inoo sheegay beenna waa suurtagal weliba ixtimaalkaasna waa siman yahay oo waayo dee isagii baaba xaaladiisu tan tahay aw maca rujxaani sidqi amase ixtimaal uu jiro uu ixtimaalayo labadii sidqi iyo kadib iyadoo maca rujxaani sidqi way run waxani inuu yahay raajaxnimo ay raajax tahay ay la jirto oo macnaa meeshii ixtimaalkii waa jirayna waa khabar wixii labadiiba waa noqon karaa labadiiba way ka suurtogeli karaan laakiin maxaa meesha raajixa inuu run yahay ayaa raajixa waa goorma in kaana almukhbiru kii warkan sheegay hadduu yahay cadlan ruux cadaala ay u sugnaatay oo markaa walow dee qalad ka dhacayo walow sahwi ka dhacayo oo ay suurtagaltay walow ruuxii runsheega aan ku ogeyn awqaada qaarkeed bayna ka dhacayso ama ay bayna ka dhici karto inay macsuum maahee haddana kol haddii cadaala ay u sugnaatay maxaa badan oo raajixa inuu warkani run yahay laakiin ixtimaalkii kale meesha kama bixin waayo sahwi buu ku iman karaa qalad buu ku iman karaa dee ruuxii waxa weeyaan qad yakdibu saduuqna kolkol way dhici kartaaba marka aw ilkadibi aw ilkadibi maca rujxaani sidqidii bay ku cadfantaho aw maca rujxaani ilkadibi amase eeg ixtimaalkii waa jiraa labadii ixtimaalba waa waarid laakiin maxay maca rujxaani ilkadibi been raajaxnimadeed iyadoy la jirto macnaha jaanibkii xagga beenta ayaaba ka badan ixtimaalkiisu ka badan yahay jaanibkii runta waana goorma in kaana faasiqan in kaana almukhbiru kan ku waramay ee warka sheegay hadduu yahay faasiqan ku faasiqa oo ruuxii faasiqa ahaa iyadoo dee kii kaduubka ahaaba uu run sheegi karo oo rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calaa abi hurayra ama abu hurayra markii uu diray sakadii fidriga iyo inuu ururiye uu ilaaliyo wixii dadku adigu ay keenayeen masao waa la keenaye wixii uu ilaaliyo balinta laga qaybinayo ee kolba shaydaan yimi ee uu kolba wax ka xadayuu qabanayey uu lahaa habeen saddex dee habeen uu ku lahaa kuma soo noqonayo ugu dambaynna habeenkii ugu dambeeyey markuu aayad kursida iyo wax ku tacalluqsan u sheegay rasuulka ilaahay muxuu idhi sadaqaka wahuwa kaduubun run buu kuu sheegay laakiin waa ku been badan oo ruuxii beenta badnaa dee runi way ka dhici kartaa marka ixtimaalkii deeta sidqigu meesha kama bixin laakiin kol hadduu faasiqiyo ruuxani uu yahay maxaa badan dee ninkan warkiisa inaynaa la rumaysan in laydhaaha layska hubsado oo jaanibkii kale uu raajaxay haddaba adugu ama ha sinaadee ama dhinac ha raajax noqdee kol haddii labadii ixtimaal jira waa kaa khabarku kaa sidqiyo kadib ixtimaal balkaasi waa khabarkiisi guud weeye inay balmimka axaadiistii weliba maynaan dhaadhicin qowluhu waalkhabaru khabarku yanqasimu wuxuu u qaybsamay ilaa qismayn axadin mutawaatir qowlkiisa unaade waan dee soo sharaxnay shalayto cibaarada soo laqbaynay dee matigii horena waa ti aan ku soo sharaxnayba lamaa carafa markuu tacriifiyey carafa waa ti tacriifkee alkhabar khabarkii sheekhu markuu tacriifiyey waa juweyne ayuu dakara sheegay aqsaamahu qaybihii uu kala baxayay falkhabaru khabarku biictibaari wusuulihi gaadhitaankiisa ilayna inaga uu ina soo gaadhayo haddamaha xadiidkiiba guud ahaanba akhbaartana saasay noqon be khabarku marka leega xagga gaadhitaankiisa uu ina soo gaadhayo markaan jaanibkaa ka fiirino qismaani laba qaybood weeye oo siduu inagu soo gaadhaan kolay taa xadidaysa aaxaadin waa mid isagu waa kaa khabaru aaxaadba waana tacriifku inoo dambeeya weliba ku dambaysiin doono iyo kii labaadoo mutawaatirin mid isagu khabar ah dee khabarun mutawaatirun khabar isagu tawaaturay tawaaturka iyo wixii tacriifkiina kama hordhacayna iyadoo dee aan shalayba uu inoo soo tacriifiye sheekhu bal horta wuxuu u qaybsamayaa labadaas warki oo khabar laydhaa waa khabaru aaxaad khabarulwaaxidna dee waa mufradkiisii uun iyo khabar laydhaa waa khabar mutawaatira labadaasuu u kala baxayaa kolay dee axaadkuna isagaa dee markaa casiiskii iyo qariibkii iyo mashhuurkii iyo waxyaalihii aynu kuba soo marray kutubtii musalaxa aan ku soo marray khabar axaad bay dhammaan wada tahay dee mutawaatirkuna mid lafti iyo mid macawna yaha u kala baxay dee waa mutawaatir isna waa qayb qowluhu falmutawaatiru maa yuujibu lcilma wahuwa an yarwiya jamaacatun ilaa aakhirih waa intii matageedan soo laqbayn haddaba qowlkiisa taa uu yidhi maxay ti dakara wuxuu sheegay sheekhu tacriifalmutawaatiri mutawaatirka tacriifkiisiibuu horta sheegay oo waa kan an yarwiya jamaacatun iyo wuxuu raaciyeyba wa bayaana maa yufiidu waxa uu faa'iidaynayo mutawaatirku caddayntiina waa sheegay oo dee waa cibaaradiisa ah weliba kasii horeysaba tacriifkee maa yuujibu alcilma uu yidhi wixii uu faa'iidaynayo waata wabada'a waanu bilaabayo almusanifu musanifku bilmutawaatiri xaggii tacriifka iyo kasii hadalka wuxuu ku bilaabay mutawaatirkii iyo wuxuu faa'iideynaya sheegitaankiisii mutawaatirkii waayo wuxuu leeyahay xagga marka la eega hadalkiisu si u kala horeeyey ne wuxuu hi yanqasimu ilaa qismayni aaxaadin wa mutawaatirin axaadkii dee inuu tacriifkii iyo ka hadalkii horreysiiyaabay taasi keenaysa xaggii tartiibtu laakiin maanta waa kala horreysiiyeyo mutawaatirkii ayuu ku bilaabay xagga ka hadalka uu ka hadlayo wuxuu ugu bilaabay taasna waa lituuli lkalaami hadalka dherarkii cala al aaxaadi axaad lagaba hadlo macnaa marka la eego khabar aaxaad uu ka hadal badan yahay mutawaatirkii oo mutawaatirkaa ka kooban kani waa ka hadal badan yahay taqsiimyo kalena waa yeelanaya bal markaa taas buu isaga dibdhigay weeyanu kan usoo horreysiiyey iyadu waa mid iyo walictibaarihi fiiradiisa waa mutawaatirkii ama fiiradiisa uu fiiriyey fii macna alaaxaadi aaxaadka macnihii loo fiiriyey nafya macna almutawaatiri mutawaatirka macnihiisuna meesha ka baxo arrin kalena waa loo horreysiyu leeyo usoo horreysiyo dee markan aaxaadka laynoo tacriifinayo waa wixii aan mutawaatir ahayn isagu mid gaaraba lama odhanayo dee ruux keliya wuxuu wariyey kii labadii saddexdii afartii shantii wada axaad unbay noqone xagga marka la eega macnihiisa sheegitaankiina maxaa la fiirinayaa ama uu fiiriyabo imaka in dee mutawaatir aanu noqon oo labadan arrimood oo ah kalaamkiisoo yar mutawaatirka ka yar marka la eego kan aaxaadka in waxay khilaafyada isaga ama kolkol wuxuu faa'iideynaya jirtay waxaasna isaga halkan dee ma taalo iyo marka mutawaatirka waxa weeyaan may axaadkii laba sheegayo in la leeyahay waa wixii aan mutawaatir ahayn mutawaatirkii umuurahaas u horreysiiyey mutawaatirka marka fal mutawaatiru luqatan mutawaatirku xagga luqada ismu faacilin horta waa ismu faacilo waa ficilkii tawaatara ismigiisii faacil min tawaatara shay waxa laga soo qaatay oo ismigan faacil ka soo jeeda ama dee uu isagu ismigiisii faacil yahay qowlkaagii aad odhanaysay tawaatara shay-u shaygii waa israacraacay oo waa maxay ay jaa-a waa yimiyo bacduhu badhkii fii itri bacdin barhkii kale raadkii iyo dabadii oo markii dee waa haddii la ydhaa imaka dee waxa weeyaan tawaatara markaas addalabatu oo kale mar may wadeen way isdaba socdeen oo de waada markaas iska daba yimaadeenun wa minhu waxa kaba mid a buu leeyahay halkan maadadan tawaatara almadaru taasoo dee laba isticmaalo macnuhu yahay ay tataabaca waxa israacraacay oo iska daba yimi nusuuluhu degitaankiisii uu degayay qalal jawhariyu jawhari baa wuxuu yidhi jawharina kolley waa imaamkii luqawiga ahaa ee macruufka ah ee shahiirka ahaa ee kitaabkan saxaax la ydhaa ama saxaaxba mala haddii lagu dabdiyana dhibmay lahaateenba kolley labada wajna inay soo naqriyeen waa suurtagal bal markaas saxaax kitaabka la ydhaa ee luqada ah lahaa isagu ee mucjamka ah ee kutubtii hore macaajimtii walow ay wax ka horeeyeen laakiin haddana dee marka la eego qaamuus iyo lisaanulcarab iyo kuwa waa kitaab aad uga horeeyeybe bal kitaabkaasba weeyo magaciisa ismaaciil ibnu xamaad baa la ydhaa waana nin turki ah laakiin haddana waa ninka mucjamkaas ee weyn qoray ee luqada ah oo waa dadkii markaa raggaa hore ee luqawiyiinta hore kalamay mid ahayn luqawiyiintii dambe iyagu reer miyiga intay dhex tegeen dee la guurayay ee la degayay la joogo rabiicaya mudarbe waa dhex joogay in badan bal markaa taasoo kale dee raggii ka horreeyeen waabay ugaba badsadeen oo iyagu bay dhex joogeen si ay dee kelimaadkooda iyo wixii ay u qoraan dadkaan luqadooda tii tahay cid kale aanay dhex gelin waqtiyadaa hore bal ninkaasba weeyaan oo kolley saddex boqol iyo saddex iyo sagaashankii hijrada ayay dhimashadiisu ayd haddaanu in yar ka dambeyn oonu afartii boqol sooba gaadhin waxaanay culimmadu soo naqliyeen xagga dhimashadiisa arrin yar qariiba ayay soo naqliyaanoo arrinkaasi waxa weeye daaduu sheekhmalaha waxaa ku yar yimi kollay khalal caqli ahaaneed iyo sibuu noqday waqtiyadaasoo markaasoo intuu wax isku xidhxidhay oo baalal oo kale iyo baadad yidhi waan samaysanaya ayidhi waan duulayaa oo kale isagoo aqal dushii jooga malaa dee waa lala yaabo oo laguma qosila adigu tiibuu kaga dhameeyey uu ka soo booday aqalkii isagoo isdhahaa duulba sidaa malaa haadka u duul waxna isku xidhxidho adigu halkii ayuu ku dhintay sheekhii adigu saaxiba saxaaxa waa siduu dhintay weeye taas bal markaa haddaba wuxuu ihi jawhari walaa takuunu ma noqonayso almuwaataratu dee imanka tawaataraynu haynay tanna waa waataro waa isla micno uun muwaataradu bayna al ashaa'i ashaada dhexdooda ahaatay ma noqonayso ilaa idaa waqacat inay dhacdo uun mooye baynaha waa ashyaadaa la leeyahay tawaatara ama waatara laba isticmaalay adigu muwaatarada ama tawaaturka loo isticmaalay dhexdooda fatratun muddo oo ujeedadu israacan la israacaya leey way iska daba tegayaan oo kale marka aanay xidhiidhsanayn ee ay yar kala googo-an tahay markaas baa muwaataro lagaba cabiraa ama tawaatur lagaba cabiraa wailaa haddaan lafdigaa markaa fataraad aanu jirin fa hiya mudaarakatun wa muwaasalatun mudaarakana waa daaraka masarkiisii muwaasalana waa waasalo masarkiisii oo haddii ay adigu ujeedadu waxyaalihii way iska daba yimanayaan iska daba dhacayaanba ama israacraacayaan laakiin fatro u dhaxaysa ma jirto oo waxaa xidhiidhsan iyada muwaataro lama odhanayo ee waxa la odhanayaa muwaasalo iyo mudaarako iyo kollay waxaanu meelahan ku soo qaatay kitaabkiisa halkan uu soo qaatay intan dee dabadeed isagoo ka cabiray almuwaatara bayna sowm oo kale almuwaatara bayna sowm oo soomkii oo la israacraaciyo ayaa wuxuu markaa ku fasiray muwaataradii inay tahay an yasuuma yowman wayuftira yowman aw yowmayn inuu maalin soomo haddana maalin uu afuro ama laba cisho uu afuro dabadeedna haddana uu soomo dabadeed saas oo kale oo ujeeddada eeg fatra u dhaxayso labadii cishee soom ama ayaamihii badnaay uu soomayay iskuma xigaane waa kanoo waxbaa soo kala dhexdhexgelaya iftaar baa soo kala dhexgelaya taas baa muwaatara la yidhaha buu kaba cabiray waa si uu isagu kaba cabire weeye taasi waa xagga luqada markaan eegno imika waa macnihii luqada ahaa istilaaxi waa inoo dambeeya marka macnihii luqada ahaa buu imaamka luqawiga inoo soo naqlinayaa in atawaatur ama almuwaatara bayna shay-ayn bayna alashyaa ay tahay in fataraad tataabucoodan u dhaxeeyo oo dee bal soomkaba mitaalkaasuu laba yimi almuwaatara bayna soom oo ah inuu maalin soomo maalin ama labana uu afuro haddana uu soomo haddana saasoo kale uu afuro taas baa muwaataro loo odhanaya haddii laakiin wixiiba uu xidhiidhsan yahay muwaasala ayaa la odhanayaaba waa tii dee wisaalkaba rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh laa tuwaasilu soomka uu yidhi uu inagaba nahiyey ay macnuhuna ahaydna habeenku maxal soo maahee laba cishoo isku xigtoo dhexdoodiina aan waxba la afurin ama waxba la qaadin habeenkii dee soomkii saa la isku raaciyay iyo wax ka badan markaasi waa luqadii waa istilaaxan xagga istilaaxa an yarwiya inay wariyaan weeye jamaacatun jamaaca ay wariyaan jamaacadaasoo laa yaqacu aanu dhacahayn attawaadu'u iswaafiqitaan calalkadibi been la ysku waafaqaa min mislihim kolley waa tacriibkii lama lafdigii horta dee inoo yaalay min baa inoo taalay xarafkan xarfujarka min mislihim nuskhooyinka ama dee khaasatan dee kitaabkani waa aad baa loo sharxay mutuntiisa ama nuskhooyinkiisa badan shuraxda qaarkood matniga laba socdaana waxaaba halkaa mid bedelkeeda can bay ahayd can mislihim farqina macni waa u dhaxaynaya oo walow dee kolley taasna ay maqsuud noqonayso oo imika halkan min mislihim dee shalay naftan kusoo laqbeeyey waxaan yaqacuda ayaan ku tacalluqinaynaa ama ay ku tacalluqayaa xarafkan jar uu ku tacalluqaya iyo waxaan uu galay oo waxaan odhanaynaa an yarwiya jamaacatun laa yaqacu aanu dhacayn attawaaduu iswaafiqitaan iyo ku heshiin calalkadibi been lagu heshiiyaa min mislihim dad iyaga la mid oo markaan eegno tiradooda iyo sifaadkay kulansadeen iyo dadka caynkaasi inay intay isu tagaan ay dhahaan beentan aan sheegno is waafaqaanoo saa dadka dhexdoodana aan beentaa ku faafino aanu kaba dhacahayn oo dee tiradan ay leeyihiin iyo sifaadkan ay leeyihiin iyo umuurahan ayaa kale waxaa dheeraynayo caade ahaan u fogaynaya laakiin haddii can mislihim la ydhaaho kolley wax tacriifka ku jiray oo la cadeeye bay noqonoo cibaaradii markaa maxay noqon dee waaba intaasoo nusqooyinka kalena gacmihiisa ay soo gala dee waana ogaya shuraaxda qaarkoodoo matiga laba socdaa uu taa yahay laa yaqacu aanu dhacahaynoo dee waana dhici kartaa kutubta qaarkood iyadoona kitaabka bahan tacriifkoodu inuu saa galo ama mustalax ha noqoto ama meel kale laa yaqacu aanu dhacahayn oo atawaaduu cala alkadibi been ay isku waafaqaan can mitlihim yarwida hore ayaan ku tacalujinaynaa marka ay wariyaanoo can muslim kuwa la mid oo iyaguna sifadoodaas iyo tiradoodaasoo kale leh ay ka wariyaan markaas oo iyagina dee inay dabaqad keliya uun maaho hadhaw dabaqaadkii kale ee hoosu dhacaansan arki doono waa in dabaqaadkii sanadkao dhan aan sifa dee haysanayna tirada badan iyo sifada ayo meherka ay gaadhayaane aan caade ahaan baynu uga dhacahayn taasoo markaa can mislihim haddaan idhaahno ilaa an yantahiya ilaa uu gaadhayo ila almukhbiri canhu kii warramayay oo waa ciddii warka laga soo mukhbiri canhumahaladnin ila almukhbari canhu ismu faacil waa kii laga warramayey oo dee shalay waatan kusoo marray kusoo laqbeeye waa kii laga warramaye warkani uu ka soo fuleela lahaa waxaasuu yidhi ama waxaasuu sameeyey ilaa laga gaadhayo inay tirada badan iyo macalkaas sifadaasi ay jirto bal taasi waa intii matniga inoo taalay muxuu yidhi markaa hada tacriifu lmusanifi waa juweyni tacriifkiisii wahuwa tacriifu waana tacriif yaxtaaju u baahan ilaa taqdiirin adigu waa wax yar baa jirta shalayna taa maan ishaarino kole waayo hadalkiisa maqsuud ahay dee waa sida macnihiisa uu jeeday unbay taa tahay ee waa kan inoo sheegaya tacriifkaas taqdiir buu u baahan weeyo wuxuu leeyahy liana almutawaatira mutawaatirku laysa huwa riwaayat aljamaacati ma aha jamaacada riwaayadeeda oo riwaayadan werinta nafteeda uun ma aha werinta ay jamaaca wax warinayaan taas bay werinta ay riwaayadu noqone bal maa yarwihi waxay warinayaan weeye jamaacatun jamaaco hoo in maaha in eg wuxuu yar kala qaadayaan ama cibaaraadkooda dee aada u daqiiqa weeye imanka haddaan idhaahno an yarwiya jamaacatun waxay noqonaysaa waa jamaaca inay wariyaan oo riwaayada nafteedii weeye warintii ay jamaaca wax warinaysay sifadaalihi ayaa mutawaatir laydhaaba hadalkii noqday maqsuudkuna kolley taa manshuuqna kolley taa uma jeedin ama waa macnahay keenaysan oo kolley waa macnihii maqsuudka waa kanoo macnuhu markaa maaha warintoodan eh waa waxay warinayaan waa waxan ay warinayaanoo dee markaa aan idhaahno dee khabarkii dee maa rawaahu jamaacatun oo kale mutaba waa waxay wariyaan jamaaco waa markaa khabarkii lasoo naqlinaya ama taa hore macnihii masterigaha bay noqonoo riwaayadii ama warintii ay cidi warinaysay waxo taasna imika maqsuud maahe waa waxaan la warinayo ee markaa inta la wariyey qoladani ay wariyeen layna soo gaadhay taas buu noqonayaa bal markaa wuxuu leeyahay in tawaaturku maaha riwaayat aljamaaca bal maa yarwihi jamaacatu weyn wariwaayatu nafsuha riwaayada nafteeda hiyo almutawaatiru iyadu dee waa tawaaturkii ayay riwaayada nafteeda waa macnihii masariga hatan markaa fa yuqadaru waxa la qadari hadalkan xaalulmutawaatiri in la yidhaah xaalulmutawaatiri mutawaatirka xaaladiisu an yarwiya jamaacatun jamaaca inay wariyaan taas baa la ydhaha oo ujeedaduna walow qaala hadduu yidhaha maa rawaahu jamaacatun lakaana axsana almuhimku waxa weeye mutawaatirku dee inay macnahan masarigee warin iyo tawaatur uma jeedno ee waxaan u jeednaa khabarkan aan doonaynana inaan axkaam ka qaadanayn kuwa binaynee bal matalan taas ee ina soo gaadhay oo waxaweye taas bay tahay waa wixii ay jamaaca wariyaan waa waxaan la warinayo ee laakiin dadka wariya ay shuruuddaa leeyihin ayaa mutawaatir ومن هذا التعريف تعريف كون يتبين وحي نوغا عدان وما بعده وحكا دنبيا وحي نوغا عدان أن شروط المتواتر أربعة شروط المتواتر كو أفر كو أن يرويه عدد هرتوا إني tira ay wariso tiradiiy tiro gaaraa la qabsan oon la joojinba lagu joojinbe oon lagu xadayne horta waa inay jamaaca ama cadad uu wariyo ee mid iyo laba iyo waxyaalahaasi iyada khabarkoodii mutawaatir ma noqonayo saddexiyo waqad ashaara almusanifu musanifku waa ishaaray ilaa dalika biqowlihi an yarwiya jamaacatun buu kaba cabire waqad ikhtalafa alculamaa culimmadu way iskhilaafeenoo fi lcadadi tirada almadluubi la dalbayo ujeedadu marka aan leenahay mutawaatir xadiidkaasi weeye ama khabar kaasi waa mutawaatir tiradan aan leenahayna waa inay jamaaca wariso imisay tiradaasi noqonaysaa cadadkaasi imusuu noqonayaayo marka tiradaa la gaadho aan odhanina khabarkooda mutawaatira marka kaa aqwaal badan baa ku jira kulluhaa daciifatun aqwaashaasi waa run oo dhammaan waa wada daciifo ma aha oo mana haboona in xad la joogsado tiro ah oo la yidhaaho ama marka shani wariso ama siday barhkood yidhaaheen ama afar wariso iyagoo waxay daliishadeen ay tahay cadada shuhudi zina oo kale ama ay toban wariso oy leeyihiin waa dee jumuculkatra intii ugu yarayd ama labiyo toban ay wariso ama afartan waxyaalahaasoo dhan waa dee umuuro aan dee iyada meeshii kolley isagoo tiradaa lahoo cilmi wixii uu tawaatir noqdayna la heli isagoo tiradaa ka yar ama ka badanoo aanu mutawaatir khabarka noqonna la helayo marka waxa weeye aan dhammaanba taxdiid cadad la xadeediyaa waa wada daciif sababtuna waa litakaafu'iha fi dacwa sheegashada la sheegtay ee qolooyin kala duwani ay sheegteen ay yidhaaheen maye tirada mutawaatirku waa intaa iyo kuwan kale sheegashadooda waa wax isu wada dhigmayo iscaaridayana isqaabilayo koona waxbay sheegteen koona waxbay sheegteen koona weliba waxay xujaysteen ay u xujaysteenna wax ka baxsan umuurahan aan hayno wliana adilataha adiladii laba yimaadeen ay u daliishadeen laa tacaluqa lishayin minha tacalluq uguma sugnaanin shay adiladaa kaga mida bilahbaari xagga akhbaarta oo qolooyin baa waa afar yidhi oo waxay yidhaaheen dee waatan zinadayba shuhuudeedu ay afar tahay marka afar halkan waxay inoo faa'iidaystay dee yaqiin iyo inaan hubno kol hadday afar wixii markhaati ka noqdeen cilmi bay inoo faa'iidaystay keentay inaan ruuxii rajminayno marka afar waxay wariyaanba cilmi bay faa'iideen wax islaazimayana maaha kuwa qaarkood dee shan bay yidhaaheen kuwa toban bay yidhaaheen kuwa labiyo toban bay yidhaaheeno waaba bal matalan intii bal ay yidhaaheen ba hadhay markii ay-aadda waxa weeyaan weydaa ra-ow tijaaratan awlah wanoo kale ay soo degtay intii rasuulka ilaa agtiisa kuwa hadhay kuwa afar kolba kuwa saddex boqol iyo dheeraad waa cadad asxaabi badrin waa waxyaalo aan calaaqa la lahayn akhbaarta waxyaale ay u xujaysteen والصحيح قولك صحيح إنما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونسبه ونتيري ونسبه إلى الأكثرين علماء إنتو ذي بنيد أوه من أن تواتر تواتركم ليس له عدد محصور تراح محصورة دواسا كتبت مصطلح وكبا مري وحوين عدد محصورة والله كوبا الله لا واتر دا وحي قاريبا متواتر نقونيا وحي كيرنا متواتر ما وما سغنانين bal qad yaxsulu inuu tawaaturku ku xasilaa la arkaa bikasrati lmukhbiriina dadkan warramayo tiradooda badaday kala duwanto markaa inagoon xataa cadaalaba markaa u eegin waqad yaxsulu inuu xasilaa la arkaa tawaaturkii bisifaatihim sifaadkooda oo iyagoon tiradaa badanba gaadhayn de bal rag waxoogaaya ama jamaaca oo mid kastaba dee salaaxiisa iyo cadaaladiisa iyo dabdintiisa iyo itqaankiisa aan ogno wixii wada sheegay dee warkii yaqiin baa inoo xasilaysa warkani inuu runba yahay baa inoo xasilaysa oo xagga sifaadkooda ay leeyihiin inay keento u dhiganto dad badan oo ka badan tiradood ay uba dhiganto waa lidabdihim dabdigooda ay wax dabdiyeen ee itqaankooda iyo wadiinihim salaaxooda iyo diintooda oo diinta marka meelahan sidan kale dee ay raacsantaha xagga salaxi baa loo wadaa ma haddee inuu muslim yahay uun taas ujeedadu waa dee taqwadooda iyo waracood iyo salaaxood inuu taa ku xasilaa arkaa qad yaxsulu inuu xasilaa la arkaa biqaraa'ina waa umuuro kale iyo calaamaad iyo ama qaraa'in taxtafu hareeraynayso bilkhabari khabarkii uu dee oo khabarkiiba waxyaalo kale oo qaraa'ina oo dee runnimadiisii inoo adkaynaysa ayaaba laba socda kolay qaraa'inta qaarkood iyo dee sharxii nukhba iyo waati aan kuba soo maray isagoo masalada bal umuuro yartaa taabanayay yaxsulu uu xasilayo bimajmuuciha qaraa'inta majmuuceeda alcilmu yaqiin oo qaraa'inta ay kaba mid tahay dee bal matalan xadiidkii inta duruq tacaduday lahaa saxiixay ummaduna ay qabuulku laba kulantay ama saxiixayn kuba sugnaa duruqdiisuna ay badnayd oo kale بمجموعها العلم بمجموعها مجموعة هذا وكحصل إياه العلم وقد يحصل وحلي تواتر كونه كبحصل على أركا إيا إنه علم وحكو فايدي يقين بتلقي الأمة له بالقبول إني أمض خبر كان أقبل كلا كلانتي والأمة لا تجتمع على الضلالة أمضنا ضلالكم أجمع سو كل دي دي دد كبا أي دمان ودا أقبلين بركون با حديث السنة كسو أن حوق بدنين هدي تلقي قاس أمد قبول كلا كلا انتا إلهان تلقي قاسا سنة كي وكغا مار ميايو سا سو كلا كبا أقبلا بل هذا با إن بتلقي الأمة له بالقبول والأمة لا تجتمع على الضلالة وقد يحصل وحوالعك أو حصل كرا تواتر كاسو كحصل إذا أجمع هذا إجماعان أهل الحديث تذكي أهل الحديث كاي كو macsanyiin calaa sixatihi sixadiisii oo dadkii ahlijmaca wax khilaafsani ma jiro sixadiisii bay isku wada waafaqeen taasna cilmi baaba inu aan halkaa ka kasban karnaa iyo yaqiin iyo wanaxwi daalika adigu muhimku waxa weeyaan cadad gaari ma jiro ee waa inay tiro uun aan gaadhnoon helo caada ahaan aanay tawaadu ugaba dhacahayn ama ha noqoto tawaafuq tawaadu'aas ama calaa sabiil itifaaq be kaasi waa shardigii koobaad shardigii labaad an tuxiila waa horta jamaaco dhibala hadalka dhexe inaga soo galay daayo jamaaco aynan in ku xasilanahayn waa inay wariyaan marka mid iyo laba iyo saddex iyo iyada taas tawaaturiyada ma noqonayso an tuxiila inay mustaxiil ka dhigto alcaadatu caadadu oo markaynu eegno caqli ahaan caada ahaan aan eegniyo sida waaqic caadadu ay tahay tawaaducahum isku waafuqooda iyo ku heshiintooda cala alkadibi dadka intaa leegay kala duwanee sifaadkaa kala duwan leh inay ahyarun ay ku heshiiyaan been oy beentii markaa wada sheegaan oo hadhow saadad tirada badan iyagoo aan loogaba wariyo caadadu ay mustaxiil kaba dhigayso waashaara ilayhi waxaanu cibaaradu shardiga labaadna sheekhu u ishaaray oo shardiga koobaad ee cadadka ee waa an yarwiyahu jamaacatun buu ku ishaaray shardiga labaadna wuxuu ku ishaaray laa yaqacu tawaadu'u min mithlihim cala alkadib aan soo laqbaynan ta saddexaad an yastawiya inuu sinmo oo jamiicu dabaqaati sanadi sanadka dabaqaadka uu leeyahay dhammaanteed dhammaantii uu ku sinmo bishardayni saabiqayni labadaa shardi ee hore labada shardi ee hore waa maxay waa inay jamaaca wariyaan jamaacadaasna marka la eego ama sifaadkood haba noqoto ama cadadkooda badane caadadu ay mustaxiil ka dhigayso ama aanay caada ahaan dee caadadu ay fogeynayso inay beenku isku waafaqaan ama beeni calaa sabiili itifaaq ugaba dhacdo labada shardi uu sheegaya taa weeye waa in dabaqaatu sanad dhammaantii laga helaya dabaqaatu sanadna waxay kaba dhigan tahay kolkol waa koomi karaa oo imika casrigii taabiciinto kale waxa dhici karta inay saxaabo keliya sanadkoodii un ay yihiin oo kale laakiin markay arrintii si yar dheeraadahay ee bal aan soo gaadhnay casrigaa saddexaad oo kale iyo dee bal markaa dabaqadaa markaa warisay dabaqadii sheekyadeeda ahayd ee atbaacu taabiciintii ahayd oo kale dabaqadii kale kusii xigtay dabaqadii kale kusoo xigtay ilaa laga gaarayo xadiidka mukhbirka ciddii laga ba waramayay ee mustanadkii khabarkan la gaadhayo oo dee bal markaa ciddii bal halkaa la gaadhayo halkii ugu dambaysay ciddii adigoo lagaba warramaya la gaadhayo dadka caynkaasee kala warinaya mar kastaba waa inay qolo kastaba ay sifad heer ka gaadhsiisan tahay ee haddii mar dad badani ay wariyaan laakiin markaan soconno un dadka ay soo koobtaan ay midhan noqdaan iyada markaa mutawaatir lama odhanayo dabaqada waa inay arrinkaas dabaqaadka sanadkoo dhan waa ciddii kala warinaysoo dhammi heerkaa adugu marna aanay hoos uga dhicin taas bay tahay waana shardigii saddexaad wa ashaara ilayhi biqowlihi uu ku ishaaray ilaa an yantahiya ilaa uu khabarka gaadhaya ila almukhbari canhu oo haddii cibaaradii hore can milihim aan raacin xataa lafdiga milihim ayaa keenayay haddii aan dee taasi laakiin imaka min milihim baan ku daysanaye oo dee can milihim dee iyaguna can mil kuwa lamida ay kaba wariyeen oo dee heerkaasuu jooga heerkiinaan hoos uga dhaadhicin ilaa an yantahiya ila almukhbari canhu kii afraad an yakuuna waa natiijadii bay noqon may horta may waa natiijadu cilmiguu faa'iideyn bay noqone shardigii afraad an yakuuna inuu noqdo mustanadu khabarihim can mushaahadatin aragti aw samaacin maqal waa arrintu arrin ijtihaadiya iyo arrin caqliya iyo waxyaalo istintaajka istinbaad ku yimaado qalad ka yimaada aanay ahayn waxaa khabarkooda musnadka iyo ujeedadu waxay socdaan bay kala wariyaanba wixii la warinaye weeye wixii la warinaye hadduu noqdo amar ijtihaadiyo ama fikir iyo istintaajkan ku yimaada iyada taa mutawaatir ma odhanayno ee waxaan markaa ay noo socotaba markaan gaadhno wixii la warinayay ciddan warintoodani waa inay aragti noqoto oy leeyihin waxaa waxaasaan aragnay ama maqal ay maqleen ay noqoto ujeedadu waxyaalaha xawaasta ay leeyihiin dee qalad iyada ama khada kama yimaado ka qowlina samicnaa waanu maqalay aw ra'aynaa waanu aragnay ilaa can ijtihaadin ijtihaad aanu noqon hooyo dee waxaan arkaynaa dad dee aad iyo aad u badan oo shay baadila oo dee waxyaalaha dee iyagu ay fikirkoodii iyo fahamkoodii una isku wada markaa waafaqsan oo kale oo dadkii dee iyagu badnaayee lahaa caalamku weligiiba qadiim baabuu ahaayo kale xaadis ma aha oo kale dee waana cadad aad u badan oo bal dee laleeyahay mustawa aqooneed oo sare falaasifadiiyo bay joogaan haddana dee waa shaygan inay maaha wixii samaac iyo mushaahade iyo waa wax ijtihaad eh waa waxaa qaladka iyo ama dee qaladka ama khadaba ah wixii aanu ijtihaad noqona uu yahay wax ama la arkay ama la maqlay ama xawaasta kale mid ka mida laguba haleelay لأن الاجتهاد اجتهاد كي يمكن فيه الغلط وغلط أيا كسر تقلة بخلاف المشاهدة لكن واحد أركيسته وحي ويهي أركتي طب أنت لقنا أي شيئين إن أركتي دبا كل إيضا لقو سو نقليي أما مقلكي أيا مركا أنا عدد تواتر قادم وكا خبركي عادي الصدق إيا كذب احتمال إيا كذب باب النقون كرا لكن مركو ده هير كا قادو وحينا وأركتي أما مقليهي دوا وركا يقينتا إلا هبو فإنما من أخبر الروح ورمي عن وجود حادثة بولي لعضو أما حادثة جريتان كيدا أي جرتو inay dhacday ikhbaaran waramitaanna ay tahay ama waramitaan ku waramay can mushaahadatin aragti uu kaba waramayo uu arkay lam yajus calayhi alghaladu waan arkay buu leeya anaa u joogay dee qalad dee inuu ruuxu keligii been waa samayn karaa waxaan jirinbe laakiin inuu waxaan ku qaldamo oo wixii dee taasoo kale kuma banaanaanayso waa ashaara ilayhi biqowli shardigaasna waa ishaaray wayakuunu fi lasli khabarkiina fi lasli uu noqon can mushaahadatin aw samaacin la can ijtihaad bal afartaa shardi oo tacriifkii aan ka wada qaadanay ayaa mutawaatirkii leeyahay hadhow marka haddii la helo maxaa natiijo noqon mutawaatirka muxuu faa'iideyn waatan qowluhu falmutawaatiru maa yuujibu lcilma waa hadalku eeg hadduu ku horreeyna shuruud iyo tacriifka sheegitaankiya laakiin dee marka umuuraha leelay tan imanaysaa ay ana almutawaatira mutawaatirkii yufiidu wuxuu faa'iideynaya alcilma cilmi cilmiguu faa'iideynaya wahal huwa alcilmu daruuriyu ma cilmi daruuriya cilmigaa uu faa'iideynaya aw nadariyu mise nadariba cilmiga daruurigiina waa waxaan istidlaal iyo tacalum iyo waxyaalaha u iman oo dad aan nadarba u helahayn ayuu kuba xasilo imaka xataa ciyaalka yaryari dee salaadu inay waajib tahay way garanayaan iyadoon tacalum iyo waxyaala jirin soomku hadduu ciyaal yaryar oo dee toddoba jir iyo sideed jir iyadoo rabadaan la joogo nin weyn oo xunaya halkaa ku arkaan alla waa faadir bay odhanayaan oo wixii inuu soomkani waa cilmi ضرورية ما علم مكتسب أو كله تاسوا وحى روحنا اسم ديدسين كلا تاسوا كله وحو شكي اسكرين كلا ما بقى أما علم النظر يضد يقين قادي أيا داو يا علم جاء وكهر يا فكر يا وفيرس يا حال المنظور فيه استدلال تبدأنا مركا كو حسيلة دير كقادي هذا وتواتركم علم النظرية سوى علم الضرورية تاس marka wuxuu leeyahay qowlaan yarjaxuma ka raajixi waayo waxyaalaha akhbaartu way jiraan kuwa cilmi nadariya faa'iideynaya oo sida dee bal matalan kuwaan heer ka aan gaadhin tawaaturkee dee shuhro markaa badan ama lahaayeen ama qaraa'in iyo waxyaalo ama saxiixayn oo kale kuba suganee wixii la naqdiye aanay ahayn dee istidlaal iyo umuuro ayay yaqiinba uu ku keenayaanay cilmi ku faa'iideeyaan laakiin kani waa wax ka sii horsareeyo waxaa raajixsan ana almutawaatira yufiidu lcilma adaruuriya علم الضروري محل أي اليقينية الذي يضر الإنسان إنسان كو باهنا هدي يضر الأغرية إنسان كي لو باهنا أو لو حنبار يودي وينقو شسي وحي وكو قصبين يهي ويهي لما لبدا ملاك إلى التصديق الرومين به وحن ويقين صدو الرومية تصديقا جازما رومين قوان وذلك كوجود الأئمة الأربعة afartan imaamee maalik iyo abu xaniife iyo shaafici iyo axmed oo kale waxaas maynaan arag laakiin waa wax akhbaartoodii waa taa tawaaturtay waana wax yaqiina ruuxina bal maalan taasoo kale la wada maqle caamaduba way maqleen caamadiiba way maqleen oo waxay og yihiin oo dee jiritaankood iyo waxay leeyihiin oo kale taas wujuudi makata wa dimashqa maka iyo dimashq oo kale dee maka waaba in badan oo dadkii ka mid ah arkaba magaalooyinka kale ka soo qaad imaka magaalooyin inta xataa gaaladaynu wararkaa ku maqlayno maskoo kale waxaa la arkaa intaynan ruuxna inaanu arag waanan yaqiinsanay inay jirto oo ruux shaki iskelin kara ama iska daafici kara maba jirto taasoo kale waa dee wax mutawaatira waana wax cilmi daruuriya matalan بالنسبة لمن لم يرهما ومكة يم دمشق عدي أنا رج مرك الله يعني نكات كله وما شيء مشاهدة واركه ولو أراد هذا دونا تخلص الروح إنه كفك هذا إسكا تخلص ويستيدسية وهي وعلم كان وكلا ده تخلص وكما فكذا أما استيدسية من العلم علمي بذلك وحن وقرن أيه لم يصدع مكر أيه وقد نصب الشوكاني هذا القول إلى الجمهور بالنسبة وقال وحر إنه الحق قولك حق وإيتاه فالهذا بطا سوى علم بفائدين ويقين وكما يفيد المتواتر السم متواتر كو فائدين يا العلم ويقين يقين تاو فائدين يا علم يا ضروري يفيد وحو فائدين يا العمل عمل بفائدين يا camalfal maxay lagu camalfalo bimaa dalla caleyhi wixii uu tilmaamayey ee daliilkani kuba yimi khabarkan mutawaatirkii kuba yimi marka isagana camalkii si dee laba dhinac buu u kala qaaday waa bitasiiqi rumayntiisa uu ruuxu rumaysto in kaana khabaran hadduu waxani khabarun uu ahay wax lagula fulinayo aanu ahayn inuu wixii ictiqaadiyu rumaysto waa mid wa tadbiiqi tadbiiqiis camalfal lagu camal yufiidu lcamala bima dalla calayhi bitasdiiqihi loogu camalfalo rumayntiisa in kaana khabaran wa tadbiiqi waa ku dhaqankiisa lagu dhaqmo loogu camalfalo in kaana dalaban dalab hadduu yahay oo wax la iska doonayo ama amar iyo nahyeba yahay wa mithaalu mutawaatir can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcada min naar waa xadiidkii macruufka ahaa duruqdiisna aada ay uba badnayd kolay suyuudina jaamicu sagiirkiisa malaa dad sidee tameeyo saxaabadii oo keliya ayuu soo arooriyaa isagoo weliba meelaha ay ku kala sugan yihiin sheegsheegaya riwaayaadkoodu ee isku martaba maaha kuwa saxiixa iyo kuwa xasan iyo kuwa daciifaba way leeyihin laakiin marka la eego majmuuci waa mutawaatirka qaala lmundiriyu mundiri baa wuxuu yidhi waa imaamkii xaafidka ahaa faqiih ahaa ee waric ahaa ee zaahidka ahaa mundiri cabdulcadiim ibni cabdilqawi waxa weeye abu muxamed waxa weeye sakiyudiin bal markaa kaas wey imaamkan dee tarkiib iyo tarhiib kaba lahaa lix boqol iyo lix iyo kontonkii hijrada sanada aada u dhibta badnayd ee dee boqolaalka kun iyo boqolaalka kun baqdaad laguba dilay adooma dee kolley dhibaatadii weyneyd dhacday tatar ay soo galeen mahulaadka uu soo galay baqdaad ayaa dhimashadiisa ahayd imaamkan waana dee imaam aada u macruufo kolley cilmigii iyo xifdi fiqi luqo wuxuu ku darsado u dheere waa zuhdi iyo warac iyo xalaal miirad umurahay soo naqliya waxaa ka mid isagoo malaa xanuunsanaya oo xamaamkaba soo baxay oo malaa biyo deeran laha kuba soo maydhay buu haddana socodkii ku adkaaday xaafidkii shahiirka ahaa ee weynaa baa la socday tilmiidkiisa dibyaadii oo malaa wuxuu doonay aqal xidhanba halkan waa albaabkaasoo xidhan catabadii balse inuu ugu yartiiriyo intuu dariiqii fadhiistay tuuli yaa sayidi aan halkan ku fadhiisiyo tuu waqtiga isagoo joori biqayri idni bikayri idni saaxibii kayfa yakuun dee kol haddaan ninkii lahaa waa albaab xidhan oonu xaraka cadi lahayn waa catabadaasi ugu tiiriyo haddaan ninkii lahaa dee aanu inoo fasixin say u dhacaysaa ka fadilin wadada bartankeedii un ama halkii iska fadhiisto isagoo intaa waa waraciisi iyo zuhdigii laguma yaqaanay cabdulcadiim mundiri baa wuxuu ihi wahada alxadiidu xadiidkan qad ruwiya can gayri waaxidin min asaxaabati mid wax ka badan oo saxaabada ah kolley waa cadad badan bay ahaayeen fi asixaaxi wsunani walmasaniidi wagayrihima aad bay u badan yihiin dadku barhkood baa dee boqolba yidhi way gaadheen kolley aimada qaarkood laba boqol hadday kaba dhacday laba boqol mala waa mutlaqu lkadibi xadiidku haddii dee boqol iyo waxun baabu noqon xataa balaga mablaqa tawaaturi wallahu subxana watacala aclam بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم زدنا